haysta jeclaan lahaa intaan yar oo hadda ifaysa iyo intaanoo dhallinyara hadday arkaan inay isku qarxiyaan ay laayaan waxaad ogtihiin inayan waxaasoo dhan isku dubaridi karin haddii ayan haysan taageere caalami ah shisheeye waxaa dabada ka taagan oo kaabaya oo u fududaynaya waxyaabaha ay ku kacayaan oo runtii aada u xun gacmo shisheeye oo aan la arkaynin kuwaasoo diidan inaan hiigsano xorriyad buuxda amni buuxda amni buuxa khayraadka dalkeenu uu leeyahay dadkeena inaan uga faa'iideyno taas ayaa la diidan yahay waa inaan garanno oo gacan biraha isaga qabanno cadowgaas isaga ah oo shishee uu soo diray isla markaas aan dalkeenna iyo dadkeenna gaarsiino horumar waxaan waxaan rabaa in hadalkayga ku gaabiyo sanadkan kiisa xiga allaha nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo laakiin waxaad ogaataan waxaanaan annagu qabsoon ma noo qabsoomayaan in nabad la helo intaa hadda aad ku fadhidiin imisaa u dhimatood goobjoog ahaydeen waa imaanaysaa waxaa loo baahan yahay inaan loo jixinjixin goobaha la camiro layska waardiyeeyo layska baaro cadowga isa soo qarinaaya oo jeclaan lahaa intaanoo kale markuu arko inuu laayo waxaan rabaa goob kasta oo dhallinyaradeennu ay joogto inay dabaashaadaan ay ayagoo muujiyaan nabadda iskana waardiyeeyaan ama iska ilaaliyaan hagardaamo kasta oo uu cadowgu u maleegayo